ayna khiyaar tahayna waxay hadda sida hadda warkooda aan ka daadacanahay waxay hadda bilaabeen ma aha maxaa yeelay dastuurku waa u diyaar oo dastuurkii ayay soo bandhigayaan wakti aan dheerayn kulley iyaga qorshaha yaqaano anigu ma aqaan laakiin sida ii muuqato wakti gaaban gudaheed oo aan aan muxuu ahaa dheereen ayay maamul hiiraan leeyahay haddii ilaah yidhaahdo ku dhisi doonaa runtii tanaasula haddaa ka hadlaysa waxaa sahlan inuu madaxweynuhu tanaasulo oo ka tanaasulo fikirkiisa guracan ee uu rabo inuu xildhibaanada reeyiaan oo gacantiisa ku qorto taasaa sahlan inuu ka tanaasulo laakiin shacabka reer hiiraan inay ay ka talintooda ayadooda ka tustaan inay ka tanaasulaan waxna isku jira maaha muxuu ahaa haddii basa jubba ay samaysteen yani maamul goboleed oo alta jubbana ay samaysteen maamul goboleed gobolkii midigna ay samaysteen maamul goboleed gobolkii barina ay samaysteen maamul goboleed kan wax u diidaa inuu maamul goboleed samaysto ma jiro intaa waxay dhowrahayeen dowladnimadu bal dowladdu inay adeegto hadday dowladda adeegi weysana inay yani mataqaanaa gacantooda wax ku dhistaan waxay la tahay waa wax doowa